hosheeca cutubka toddobaad haddaba markii aan damco inaan dadka israa'iil bogsiiyo ayaa waxaa la soo bandhigaa xumaantii reer efrayim iyo sharnimadii dadka samaariya waayo waxay sameeyaan wax been ah oo tuuggiina guduhuu galaa guutada shuftada ahuna dibadday wax ka dhacaan oo qalbiga kagama ay fikiraan inaan xumaantooda oo dhan xusuusto haatan waxaa iyagii dhinacyada ka hareereeyey filamadoodii oo way i hor yaallaan waxay boqorka kaga farxiyaan xumaantooda oo amiiradana beentooda dhammaantood waa dhillayo oo waa sida foorno uu kibisdubuhu kululeeya oo dabka ololintiisa joojiyaa uun markuu cajiinka cajiimayo ilaa uu cajuunku qamiiro maalinta boqorkayaga amiiradu way isku bokaysiiyeen kulaelka kamriga isagu wuxuu gacanta u taagay kuwa wax quudhsada waayo iyagu waxay qalbigoodii u diyaariyeen sidii foorno oo kale intii ay wax u gambanayeen oo kibisdubahoodiina wuu hurdaa habeenkii oo dhan oo aroortiina qalbigu waa u qaxmayaa sidii dab ololaya oo kale iyagu dhammaantood waxay u kulul yihiin sida foorno oo kale oo waxay baabbi'iyaan xaakinnimadooda oo boqorradii oo dhammuna waxay yihiin kuwa dhacay oo dhexdooda lagama arko innaba mid i barya reer efrayim dadyuguu isku dhex qasaa reer efrayim waa sida kibis aan la wada dubin shisheeyaal ayaa xooggiisa dhammeeyey oo isna maba oga xataa ciraa ka soo baxday oo isna maba oga waxaa dadka israa'iil ku marag fura kibirkooda laakiinse iyagu uma ay soo noqon rabbiga ilaahooda ah mana ay doondoonin isaga inkastoo ay waxyaalahaa oo dhan sameeyeen reer efrayim waa sida qooley doqon ah oo aan waxgarasho lahayn waayo iyagu waxay u yeedhaan masar oo waxay tagaan dalka aashuur markay tagaan waxaan ku kor fidhin doonaa shabagayga oo iyagaan u soo dejin doonaa sida haadda samada oo sidii ururkoodu maqlay ayaan iyaga u edbin doonaa iyagaa iska hoogay waayo way iga ambadeen halaag ha ku dhaco waayo way igu xadgudbeen inkastoo aan iyaga soo furan lahaa haddana beenbay iga sheegeen oo qalbigooda igama ay baryin laakiinse sariirahooday ku kor ooyaan waxay u soo wada shiraan hadhuudh iyo kamri aawadood oo anigana way igu caasiyoobaan inkastoo aan wax baray oo aan gacmahooda xoogeeyey ayay weliba shar ii fikiraan way soo noqdaan laakiinse uma ay soo noqdaan kan sarreeya iyagu waa sida qaanso khiyaano badan oo kale amiiradooduna seef bay ku le'an doonaan cadhada carabkooda daraaddeed tanu waxay dalka masar ku noqon doontaa wax iyaga lagu quursado